madaxweynaha somalilan muuse biixi oo maalmahan booqasho ku marayay gobollo ka mida somalilan ayaa maanta waxa uu tegay gobolka sool waxaana deegaanada uu booqday ka mid ah tukaraq oo uu hadal ka jeediyey warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda cabdikariim olol madaxweynaha somalilan ayaa gaadhay deegaanka tukaraq ee gobolka sool halkaasoo ay isku hor fadhiyaan ciidamadaha somalilan iyo kuwa puntland assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay farayay noo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo waftiga socdaa inaannu soo gaadhno ciidamada jiidda hore oo qayb ka mid ah aanu la kulanno waxaanu idiin sidnaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacbiga soomaaliyaad iyo hayo meela joogtaanba haddaad tihin ciidamada qaranka ee kala duduwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xidha hadal badan geli mayno salaan iyo inaynu is aragno oo isfuraysanno madaxdiina ayaanu unin magaalada kuwanaan hakan kalgacayl aanu idiin qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idiin haysa ciidamada waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruuftaa ugu shaqaystaan madaxweyne biix ayaa sidoo kale sheegay inay cid kasta ay ugu baaqayaan nabadna ay ku wada noolaadaan hadalka madaxweynaha somalilan uu ka jeediyey tukaraq ayaa la xidhiidha socdaal uu ku yimid gobolka sool deegaanadiisa cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood